أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada duhurnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgalla ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya mas-uuliyiin amerikaan ah ayaa soo jeediyey in albaabada loo laabo safaaradda dowladda siliibiyadda maraykanka ku leedahay xerada xalalna ee magaalada muqdisho kooxda ridyada ayaa mar kale qandaraas lagu boobayo shiraalka soomaaliya la seexatay dowladda cadowga ah ee turkiga murtiq cilmiyeed ballaaran ayaa ka dhacay masjidka jaamaca ee degmada tiyuglow ee wilaayada bokool munaasabad dowlad diini ah loogu soo gebagabeynayey ciidamada xisbada ayaa ka dhacday degmada buulafullaay ee wilaayada baay أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaasi aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo oo kooban haatanna iyagoo fidsan faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgalla ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waxaa xog dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal shalay ka dhacay duleedka deegaanka aboorey ee bariga wilaayada hiiraan waxaana dagaalkaasi lagu dilay shan askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay kow iyo toban kale maalintii afraad waxaa deegaanka aboorey ku sugan oo gacanta ku haya ciidamada mujaahidiinta iyadoona raayada towxiidka ay ka babanayso deegaanka aboorey dhanka kale wilaayada bokool ciidamada mujaahidiinta waxay qarax la beegsadeen gaara cabdibile ah oo ay la socdeen askarta kufaarta xabashida etoobiya qaraxa waxa uu si gaara kaga dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee degmada waajida gaariga cabdibilaha awa oo burburay weyna jiiteen haraadigiisa waxaa sidoo kale bakti iyo dhaawac ku noqday askartii kufaarta xabashida etoobiya ee la socday gaarigaasi la qarxiyey mas-uuliyiin amerikaan ah ayaa soo jeediyey in albaabada loo laabo safaaradda dowladda siliibiyadda maraykanka ku leedahay xerada xalane ee magaalada muqdisho warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman muddo laba caqdi ah oo dowladaha siliibiyiinta reer galbeedka ay tabantaabinayaan nidaamka riddada ah ee ka jira soomaaliya ayay hadda bilaabeen inay qirtaan fashilkooda dibna u xisaabtamaan kadib markii ay ku xoolo iyo awood beeleen duulaanka ashaadaladirirnimo ay ku hayaan ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed howlgallada barakeysan ee ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ka wadaan labada shabeelle hiiraan iyo banaadir ayaa cabsi iyo argagax daran ku riday gaalada caalamiga ah ee duulaanka siliibiga ku soo qaaday soomaaliya wargeyska caanka ah ee lagu magacaabo the new york times ayaa daabacay maqaal dheer oo uu kaga hadlayo duulaanka maraykanka uu kaga jiro soomaaliya iyo joogitaanka xukuumadda washington ee waddankan wargeysku wuxuu tilmaamay inay jiraan shirar u dhexeeyey saraakiisha maamulka trump kuwaasoo looga hadlayay xaaladda soomaaliya inkastoo aysan natiijo rasmi ah ka soo bixin kulamadan haddana waxay soo bandhigtay soo jeedinada qaar ka mid a saraakiisha trump ee ka qaybgalay shirarka saraakiil ka tirsan maamulka trump ayaa sheegay in horumarka ciidan ay mujaahidiintu samaynayaan toddobaadyadii lasoo dhaafay uu abuuray walaac daran sidaas darteedna ay soo jeedinayaan in la xiro oo albaabada la isugu dhufto safaaradda ay ku leeyihiin xerada xaran ee magaalada muqdisho waxay sidoo kale saraakiishan ka tirsan maamulka trump gaar ahaana ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ay soo jeediyeen si loo sugo ammaanka in loo baahan yahay in lasoo daadgureeyo oo meesha laga soo saaro inta badan shaqaalaha safaaradda saraakiil kale oo ka tirsan maamulka trump si gaar ahna u qaabilsan golaha amniga qarankiisa ayaa sheegay in dhankooda ay walaac ka qabaan in la xiro safaaradda waxay sheegeen in tallabadaasi ay keeni karto inay lunto kalsoonida ay ku qabaan kooxda riddada soomaaliya horseedna ay u noqoto inuu burbur deg deg ah ku yimaado kooxda murtad xasan gurgurte waxay muujinayaan saraakiishan kale in haddii safaaradda si rasmi ah loo xiro ay dhici karto wax la mid ah wixii ka dhacay kaabul oo ay si deg deg ah ku burburto kooxda riddada soomaaliya halka saraakiisha kalena ay sheegeen in dagaalka aan dhammaadka lahayn ee dowladdoodu kaga jirto soomaaliya aysan waxdana ugu jirin soomaaliyana aysan ahayn meel muhiim ah oo dan u ah maraykanka siday hadalka u dhigeen mawrin faral oo ahayd mas-uulka ugu sarreeya siyaasadda qaaradda afrika ee bantikonka maamulkii biden ayaa dhankeeda sheegtay inaysan jirin xal ciidan oo ay uga hortegi karaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab maraykanka ayaa hadda xaalad quusah ka jooga soomaaliya kooxda ridada ee uu madaxda u yahay xasan gurguurte ayaa sanadkan sheegtay inay weysay lacag dhan hal dhibic shan bilyan oo dollar oo uu maraykanka ku siin jiray la dagaalanka islaamka iyo ehelkiisa si gaaraan ha ugu maalgelin jiray danab oo ah murtasaqo uu maraykanka ku adeegto wasiirka maaliyadda kooxda ridada soomaaliya murtad biixi iimaan ciga ayaa hadalkan bishii maarso ee lasoo dhaafay ka hor sheegay xildhibaanada riddada isaga oo sidoo kale sheegay in lacagahan ay waayeen maraykanka uu ku bixin jiray qaar ka mid ah hay-adaha riddada dhanka kale waxa uu sidoo kale ka shanqariyey inay wajahayaan colaysyo kale oo dhaqaale oo ka imaanaya dowladaha kale ee lacagaha siin jiray maamulka riddada ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho culaysyada tooska ah ee maaliyad ahaan ay noo saameeyeen waxaa ka mid ah kaalmadii ay heli jireen ciidamadeennu oo ay ugu horrayso danab iyo kaalmo kale oo la xidhiidha ay heli jireen hay-adaha maaliyadda sida xarunta warbixinta maaliyadda oo kale ayaa dhammaantood istaagay oo ay waajibta ku noqonayso dowladdu inay dhabarka u ridato culaysyadaas maadaama ay yihiin culaysyo asaasi ah oo aan indhaha laga qabsan karin keensanaysana in kharashyo markii hore la qorsheeyey in laga guuro laga leexdo waxaa kaloo jira dhaqaale ama kaalmo ay bixin jireen hay-adaha sida hay-adda u s aid ay ku bixin jireen arrimaha bini-aadminimada iyo kuwa horumarinta intaba dhaqaalahaas marka la ysku dardaro qiimaynta guudaan samaynay sanadkii lacagaan ka yarayn hal bilyan dhibic hal dhibic shan bilyan one point five bilyan ayaa dowladda soomaaliyeed saameyn ah ayay ku yeelanaysaa dhaqaalahaasi kobaca dhaqaalaha saameyn buu ku lahaa cashuuraha dowladdu qaado ayuu saameyn weyn oo togan ku lahaa waxaasoo dhan waxaa ka dhalan doona culaysyo dhaqaale ay u baahan tahay dowladda soomaaliyeed laakiin wakhtiga dhow culaysyo dhaqaale ayaan filaynaa inay inay ku keento guud ahaanna maraykanka keliya ma ahe cashuu maxaan ku lahaa kaalmooyinkii dunida oo dhan baa isbeddel weyne uu ku dhacay dowladda maraykanka waxay sidoo kale hore u diiday inay ka mid noqoto dowladaha maalgelinaya isbahaysiga kufaarta afrikaanta iyada oo si cad u diiday qaraarkii ururgaaleedka qaramada midoobey ee lagu qiimeeyey maalgelinta howlgalka ashaadalodirirka ah ee kufaarta afrikaanta ee soomaaliya hogaamiyaha aqalka cad ayaa laga filan karaa go-aano la mid ah kuwii hore u qaatay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda washington ayaana waqti xaadirkan ku dadaalaysa sidii xiriir ay ula sameyn lahayd maamulka somalilan iyadoo wararka qaar ay sheegayaan inay doonaysaba in dal madax bannaan ay u aqoonsato toddobaadkan gudihiisa ku-xigeenka arrimaha dibadda ee maraykanka gaalka lagu magacaabo christopher ayaa qoraal uu ku daabacay baraha bulshada gaar ahaan ex twitter wuxuu ku sheegay inuu si dhow ula socdo xaaladda soomaaliya dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay dib u eegis ku samaynayso taageerada ay siiso dowladda riddada ee uu madaxweynaha u yahay xasan gurgurte sida uu shaaciyey ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi hadalkan ayuu ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka gaalka lagu magacaabo christopher wuxuu ku xaqiijiyey isaga oo ka jawaabayay qoraal uu qoray taageero u ololeeya madax bannaanida maamulka riddada ah ee somalilan kaas oo maraykanka ugu baaqay inuu joojiyo taageerada uu siiyo dowladda riddada islamarkaana uu garab istaago madax bannaanida maamulka riddada ee somalilan christopher ayaa si cad ugu jawaabay waxaan si dhow ula socdaa xaaladdan jawaabta diblomaasigan ayaa noqonaya markii ugu horreysay oo uu sarkaal sare oo maraykana ku muujiyo in siyaasadda washington ee muddada dheer ku dhisneyd taageerada dowladda riddada laga yaabo in dib looga noqdo si kastaba ha ahaatee madaxda iyo siyaasiyiinta riddada ayaa iyagana afkooda ku saadaalinaya in marxaladda ay hadda ku sugan yihiin ay tahay tii burburka qoraal ka soo baxay toddobaadkan hay-adda gaalada qaramada midoobey xafiiskeeda soomaaliya ayaana lagu faray qowsaarada murtadiinta ah ee gaalada u caynsan inay shir deg dega isugu yimaadaan ayna ka heshiiyaan khilaaf ka dhex yaala taas oo mar kale bannaan ka soo dhigtay xaqiiqda dhabta ah ee nidaamka ka jira soomaaliya iyo xitaa inuusan haysanba madax bannaani gudihiisa ah kooxda riddada ayaa mar kale qandaraas lagu boobaya shidaalka soomaaliya la seexatay dowladda cadowga ah ee turkiga nuur cali warsame abushiiba ayaa inoo faahfaahinayaa sida ay shaacisay wasaaradda batroolka iyo macdanta kooxda ardada soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda ardada soomaaliya ee mar kale heshiis dhinaca shidaalka la gashay dowladda daaquudka turkiga heshiiskan ayaa waxaa kooxda ardada u saxiixay wasiirka batroolka murtadaahir siyaad maxamed oo hadda ku sugan dalka turkiga qodobada heshiiskan ugu muhiimsan ayaa lagu sheegay in kooxda ridada ee gurgurta uu hogaamiyo ay dowladda turkiga u saxiixday inay qaadato shidaalka ku jira xeebaha ku teedsan gobolada dhaca dhanka bari ee soomaaliya heshiiskan ayaa dhigaya in dowladda turkiga ay durbo bilowdo saamaynta shidaal ay ku samaynayso goobaha la saxiixay inay kala baxdo shidaalka kooxda ridada ayaa dhowr jeer horay heshiis shidaal ula gashay dowladda turkiga kaasoo turkiga loogu gacangeliyey inay boobaan khayraadka ku jira badda soomaaliya dhowaan kooxda ridada ayaa sheegtay in dabayaaqada sanadkan uu turkiga soo gebagabayn doono howlaha saamiinta ay ka wadaan xeebaha soomaaliya kadibna sanadka dambe ay toos u bilaaban doonto inay qaataan waxyaabaha loo saxiixay ee ah inay gurtaan khayraadka ku jira xeebaha soomaaliya oo uu shidaalku kow ka yahay murtaqa cilmiyeed ballaaran ayaa ka dhacay masjidka jaamaca ee degmada tiyoglow ee wilaayada bakoola faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkan cabdiqani maxmed ah multaqahan oo ay kasoo qayb galeen culimo waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu qabtay masjidka jaamica ee magaalada tiyoglow waxaana kelimaadka culimada barbar socday su-aalo diini ah oo abaalmarino qaali ah ay ku bixinayeen maamulka islaamiga ah gaar ahaan maktabka dacwada ugu horeyn sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid ah culimaa udiinka wilaayada ayaa kelimad u badneed fadliga ay leedahay in lix maalmood laga soomo bishan shawaal goobta ka jeediyey dhitag maalmood ramadaanka bacdigii la soomo mayba kamilka dhakaas ama kakaamil nagaday soonkii ramadaanka laha soomi sanad ajarjiga kakaamil nagaday sidaa daraaddi marka faa'iida sakajar faa'iidada lamaad may kamid aha bilo marka shawaal soomowka la soomo lita maalmood iyo shacbaankaba yani may ka dhakanta ka salaati sunani rawaatib oo kale wa faa'iidadaasaa ku sugan marka nicmo weynin badan wa rasuulka sal alih wasalam way bahaay kii umow salaatuleil ilaa lugaaji ka dhadhan balamaan markaase may leeray ma insuubiyaas talirantan oo ilaahay dhaafay dembiga hore dhaaf ma insuubiyaas iyo kii dambaba markaase may ka jawaabay afala akuun cabdan shakuura anamanagana marka odon shukrin badan markuu litin maalamood ka darowka iyo laka daro waa shukri waay salafku way bahaayna haddii ilaahay waafajiyo hamiin hamiine kamida ani salaatuliil hankaa maalintaas salaatuliilka tukaday hamiinkaa salaatuleelka tukdii maalintii sooma jaray waana way waa la jaray soonji kaase shukran litawfiiq lilqiyaam shukri waa la jaray marka tawfiiqda qiyaamka ilaahay waafajiyay iyo shukranku waa la jaray intaasi kadib su-aalo diini ah oo abaalmarino lacageed lagu bixinayay ayaa bulshada la weydiiyey iyagoona si weyn ugu qayb qaateen su-aala koowaad insha allahu tacaala maybu aha man aladii nazalat fiihi ara'ayta aladii yanhaa cabdan idaa sallaa lankaaka degdi oo ilaahay kuka hadali aayaddaas keew magacay maxamed dhere abujaal su-aal markaas jawaabtaskadhiga jazaahu allahu khayr aljaza insha allahu tacaala si walaalkan sheegiyo lankaas ma hay abujahal lacanahu allah waa lanki ka baktiyaay beder insha allahu tacaala saas daraadii walaalka way ku guulaysaday shan doolar allahu akbar allahu akbar
su-aalo lamaad may lataa maa huwa asqaru xayawaanin dukira fi lqur'aan xayawaankanka yar oo qur'aanka laka sheegi keew cabdinaan nuure asaf jazaahu llahu khayra aljaza insha allahu tacaala waa ku jawaabi maybuha waa dhuuracaso faman yacmal midqaala daratin khayran yarahu dhuuracaso yaanka yar wala qur'aanka laka sheegi insha allahu tacaala insha allahu tacaala saas daraadee maxay ka guulaysa sun shan doolar awalmaringa insha allahu taala ka guulaysaday allahu akbar allahu akbar
multaqaha caynkan ah ayaa bulshada u ah aqoon kororsi iyo dhiirigelin si diinkooda ay u bartaan martina aysan uga noqon munaasabad dowla diini ah loogu soo gabagabeynayay ciidamada xisbada ayaa ka dhacday degmada buulafullaay ee wilaayada baaye walaalkan xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa inoo faahfaahinayaa munaasabadan oo heerkeedu sarreeyey waxay ka qabsoontay howlka xafladaha usaama ee degmada buulafullaay waxaana goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socotay xarakada shabaab almujaahidiin hoggaanka maamulka wilaayaadka islaamiga ee baay bakool iyo banaadir odayaal dhaqameedyo iyo marti sharaf kale ujeedka munaasabaddu waxay ahayd xiritaanka dowre isugu jirtay caskari iyo sharci oo muddo shan bilood ah u socotay ciidamo ka tirsan xisbada oo laga kala keenay qaar ka mida wilaayaadka islaamiga dowladan waxaa loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee mucaad ibnu jebel waxaana loo soo xiray sariyo ka tirsan ciidanka xisbada kuwaasoo loogu magacdaray al-shahiid biidni illaah sheekh maxamed mire allaha ka aqbalee waxayna ciidankan hadda dowladda loo soo xiray ka kala socdeen wilaayaadka kale ah baay banaadir jubbada hoose iyo shabeellada hoose waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar oo wilaayadiisa marti loo ahaa ayaa dardaaran dhaxalgalla u jeediyey ciidanka xisbada ee dowladda loo soo xiray waxyaabaha dadka gallinku baahinyase gaara xisbadlinku baahinymayba kumadaha buraarag iyo dheefoonaan waleero qofkani lan soo jiginagada lan akhriyo koro kun lama kun wali ka nooladooba magaaladu use xisbada ka eyi dadkaasi iyo adabiyaadu iyo akhlaaqiyaadu iyo mustawayaadu lan akhriyo koro waana fahmo koro waana lan kasta diiwaan shay gallado koro sagaal ay ilanka hay koro aninagad marka shaqooyinkan linku baahinya kumadati ikhwaani fillah dad dadka akhriyo koro daraasiyo koro waaqacga akhriyo koro daraasiyo koro waxyaabaha dhulka la hageliyayo lakaka ganacsadahay akhriyo koro daraasiyo koro shalqaanadeeyo koro ani ragagnagadang جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته sheekh xasan afgooye oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee munaasabadda ka hadashay ayaa dhankiisa kelimad dardaaran u badan munaasabadda ka jeediyey
waxaad nasiib u yeelateen inaad ka mid noqotaan dufcaddan labaad waxaa laydinka soo saaray kumanaan ciidan ayaa laydinka soo soocay oo wilaayadka la gedisan laydinka keenay qof dalbaday ma jiree ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa nasiib idin siiyey ummaddeennan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sheegay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruuf watanhauna can ilmunkar watu'minuuna billah marka qofka nasibka waxaa laga rabaa awalan isaga inuu wuxuu sheegaya inay ka muuqdaan annaga diin ayaa meeshana keentay qanaaco aan ku soo qanacnaan meesha ku nimid waxaa la rabaa diinka inuu annaga naga muuqdo awalan waxaa jiray imtixaanaad laga qaaday ciidanka xisbada waxaana abaalmarino qaali ah la siiyey ardaydii safka hore ka gashay imtixaanaadka laga qaaday kaalinta koowaad imtixaankii la qaaday dufcadan labaad waxaa galay arday ka socdo wilaayada wilaayatu shabeelle sufla mara taaniya ardaygaas magaciisa waxaa la yidhaahdaa mucallim xasan maxamed xaaji wuxuu ku guulaystay oo uu ku baasay natiijo dhan boqolkiiba sagaashan iyo sideed dhibic saddex wuxuu abaalmarin ahaan u helay saxiixulbukhaari iyo lacag dhan saddex boqol oo dollar markaan waxaan u wacaynaa ardayga galay kaalinta labaad ardaygaas wuxuu ka socdaa wilaayad shabeelle sufla waa khaalid cadaawe khaalid wuxuu ku guulaystay kitaabka la yidhaahdo ixkaamu alaxkaam sharxu cumdat alaxkaam uu leeyahay taqiyuddiin ibnu daqiiq alciid oo aad u qiimo badan iyo lacag dhan laba boqoloo dollar dowradan ayaa noqonaysa dufcadii labaad ee dowraadka loogu magacdaray mucaad ibnu jabal ee loo qabanaya ciidamada xisbada ee wilaayaadka islaamiga kuwaasoo ay ku qaadanayeen duruus isugu jirtay caskari iyo sharci sida ay sheegeen mas-uuliyiinta xisbada mahadsanid abuuxasaanna warkii duhurnimo ee maanta dhegeystayaal waa naga intaas asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh